institute for the study of war oo ah machad qaabilsan daraasaadka dagaalada fadhigiisa inuu yahay magaalada washington ee caasimada wadanka maraykanka ayaa warbixin ka qoray guulihii u dambeeyey ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka soo hooyeen furimaha dagaalka ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan kuwaasoo ay ka gaareen askarta dowladda federaalka warbixinta oo dhowaan la baahiyey ayaa si gaar ah loogu soo hadalqaaday weeraradii lagula wareegay deegaanada xawaadley iyo ceel hareeri oo ka kala tirsan gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe qoraalka warbixinta ayaa lagu xusay in guulihii bilihii lasoo dhaafay ay dagaalada ka gaareen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kala daadiyeen islamarkaana dhabarka ka jebiyeen ciidanka dowladda federaalka machadkan oo magaciisa loo soo gaabiyo i s w ayaa warbixinta uu qoray waxaa lagu sheegay in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen deegaanka ceel hareeri ee dhacaduleedka magaalada moqokori kadib markii ay ka faramaroojiyeen buu yidhi askarta sirdoonka dowladda federaalk oo halkaasi ku sugnaa warbixintu waxa ay sheegtay in deegaanka ceel hareeri ee ku jira gacanta ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku fadhiyo wadooyin muhiim ah kuwaasoo isku xira deegaano ka tirsan bartamaha soomaaliya sida moqokori iyo maxaas kana mid ah meelaha farakotiriska ah ee ku haray gacanta askarta dowladda federaalk marka laga hadlayo gobolka hiiraan sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe oo qiyaastii soddon iyo sagaal meel dhanka waqooyi kaga beegan magaalada muqdisho taasoo halis gelinaysa dowladda federaalk islamarkaana dhaxal siinaysa cawaaqib amni oo ballaaran sida ay tilmaantay warbixintu guulihii ay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka gaareen dagaaladii ay kula wareegeen degmada aadan yabaal iyo deegaano kale oo ka mid ah shabeellaha dhexe iyo hiiraan ayay warbixintu xustay inay yihiin howlgallo xooggan oo ka hortagoodu adag yahay weeraradan ayay warbixintu xustay inay baabi'iyeen askartii lasoo abaabulay islamarkaana halis istaraatiiji ku yihiin dowladda federaalka dhanka kalena ay meesha ka saareen guulihii ay sheegan jirtay sanadkii labada kun labaylabaatanki xilligaasoo uu maraykanku si weyn uga caawiyey la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay tiri warbixintu isku soo wada duuba warbixintan ayaa kusoo aadaysa xilli caqabado kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwo siyaasadeed iyo kuwo amni ay wajahayso dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho